aad baad umahadsan tahay maanta adduunyada ayaynu la qabnaa kow iyo labaatanka bisha februaayo labada kun sagaal iyo tobanka maanta ay ku beegan tahay waxaan u dabaaldegnay maalinta caalamiga ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan gaar ahaana afka hooyo ama afka soomaaligaan u dabaaldegnay annagoo adduunyada sida maanta oo kaleba ay uxusayso oo kale uxusnay inagu soomaali haddaynu nahay muhiimad gaaray noo leedahay muhiimadda gaarkay noo leedahay waxaa weeyaan in afkeenna dhibaatooyin badan baa ku dhacay afkeenna intii burburka dalka uu ka jiray bal inaynu isxog waraysanno iska warsanno bal xaalka afku siduu yahay sanadba wixii horumara ama dib u dhace kusoo kordhay wixii burburkii ku dhacay ee dalku kasoo wada qabanayo dhinac walba waxa afka laga qabtay ama laga qaban karo sanadkii hore ballamihii aan dhiganay ee ahayd afka in wax laga qabto maxaa laga qabtay maxaan la qaban maxaa loo qaban waayey waya waxaad nala wadaagtaa waxyaabaha aad qabataan maanta oo kale markaad isu timaadaan si aad u aragtaan miisaanka aad sheegtay bal milicsiga gadaal aad u fiirinaysaan wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin iyo caqabadaha iyo wanaagga afka kusoo kordhay wax nala wadaag aad baad umahadsan tahay horta dadka afka aqoonta u leh baa lagu casuumaa hadday tahay dad wax qora qorayaal hadday tahay dadka macalimiinta barayaasha af soomaaliga hadday tahay cilmi baarayaal afka wax ka qora hadday tahay suugaanley sida dadka maansada ku tiriya dadka inahaasee afka ku xeeran ama xeerada afka kulaala ee haya ayaa lagu casuumaa maanta oo kale iyagaasaa marka hadla oo markaa ka hadla afkii oo dadkii wax ka qabtay bogaadiya wixii kale markaa dhiman sheego oo tilmaama marka runtii marka laga hadlo annaga afkeenna afkeenna soomaaliga ama afkeenna soomaaligii dadka ka hadlaa ama marxaladda maanta joogtaa meel ammaan badan loo soo jeediyo ma marayo maxaa yeelay afka waxyaabihii afkan hayn jiray ama horumarin jiray oo dhan baa dalka baaba'san akademiyadan aynu ka hadlaynay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ahayd ahayd meeshii guddiga af soomaaliga ay fadhiyeen ee afka looga dhawaaqay lagu bilaabay ilaalin jirtay hadda unbay haddana dib usoo noqonaysaa way burbursan tahay wixii yaalay agab ahaa ma aalad ahay afka loogu adeegi jiray waa la qaatay dadkii aqoontaa lahaa xilligaa joogay iyo kuwii kale ku xigeen wax ka bartay ee iyaguna ka dambeeyey way gaboobeen way dhinteen way fogaadeen manhajkii iyo waxyaabihii kale afka iyagana iskuullada lagu dhigi jiray iyo barayaashii dhigi jiray iyaguna kuwii hore ma aha afkii afkii hore ma aha dadkii bulshadii way isbedeshay marka afkeenna waxa laga sheegayaa waxaa weeyaan war aynu dadaalno aynu boorka ka jafno war aynu sidan wax u dhaano war aynu jiilka dambe noloshu waa qori isu dhiiba dadka waxyaqaanow dadka odayaasha ahow dadka aqoonta lahow jiilka dambe aynu shuclada gaarsiino waraysiganu sidaasuu ahaa guddoomiye maax marka markii aad malacsateen sanadkii tegey iyo sanadihii hore howlihii aad soo qabateen iyo sanadkan xaalka meeshuu marayo in badan soomaalida way ka dheragsan tahay inta hadda aad carabka ku dhufatay ee daruufaha adag waana lagu baraarugay adiga iyo dadka shakhsiyaadka iyo ururada u istaagay dartood in bal afka wax laga qabto maxaa wanaag ah ood xusi kartaa oo af soomaaliga ama soo kordhay ama uu haystay oo ku mintiday wanaagga ugu weyn ee maanta milgahle aan haynaa waxaa weeyaan in la hadal hayo shaygu haddii la hadal hayo waxbaa laga qabanaya cid walba hadday aqoon-yahan tahay hadday dhalinyaro tahay hadday haween tahay hadday cid walba oo qofkii af soomaali ku hadlaaba maanta afka wuu hadal hayaa waxa loo hadal hayaana waxaa weeyaan afka in sidan loo dhaamo oo la horumariyo oo wax laga qabto oo galdaloolooyinka iyo dhibaatooyinka afka daaqadaha ku furan oo ilbaxnimadu ay keentay oo burburku uu keenay oo dagaalada sokeeye ay keeneen daaqadaha ku furane in daaqadaha la owdo afka wax laga qabto waa la hadal hayaa marka waxa ugu weyne maanta aynu haynaa waxa weeyaan waa hadal haynta waxaa kaloo iyadana jira dhalinyarada hadda dambe hadday saxaafad tahay iyo hadday kuwa wax qoran yihiinna aad bay afka wax uga qoraan ama hadday tahay saxaafadii way ku hadashaa afka aad bay gacanta ugu hayaan qoraallo badan oo ka badan berigii afku uu af ahaa qoraallo ka badanna waa la sameeyo akademiyada way tira koobta weliba labada kun sideed iyo tobankii bishii december waxaan qabanay qoraayaashii muqdisho ugu badnaa ee wax qoray buwaagtoodii baan tartan siinay ilaa shan buug ayaanu abaalmarin siinay mid lacageed iyo shahaadooyin aanu siinay waa tahay ugu dambayntii akademiyada dhaqanka iyo afka ee aad adiga madaxda ka tahay iyo tan kale ee akademiya goboleedka af soomaaliga ee aga waxaa laydinku xantaa dabcan fulay xantii ma mooge waxqabadkiina shanqar baa u badan ee wax soo saar ma lahan arrintaas maxaad ka leedahay arrintaa waxaanu la qabnaa dadka balaayo lagula qabo wixii wixii lagula qabaa annagu horta markaanu akademiyada nahay qaranka waa tii tii qaranka tii dawladda tii dawladduna hay-adaha dawladda oo dhami wasi isku heer bay marayaan laakiin waxa weeyaan wixii dayactir baa xitaa hadda academiyad lagu wadaa wasaaradda maanta hadda dawladdu sanadkan waxay xitaa budgetka miisaaniyadda ugu dartay inay dayactirto academiyada ay dib u howlgeliso marka waxyaabaha waaweyn ee dawladdeena hadda ay ku fakerayso waxaa ka mid ah academiyadu in la dayactiro dhismaheedii iyo jiritaankeedii iyo nidaamkeedii lasoo celiyo marka shaqaduna waa tallaabo tallaabo hadda xitaa waxaa soo bixi doona bishan adigu aynu ku jirno maarso markay dhammaato bishan aynu ku jirno maarso horaanteeda buug naxwaha oon qornee la yidhaha naxwaha fudud oo weli noociisa aan la arag oo noocyadii hore aan ahayn oo loogu talagala hadda iskuullada iyo manhajka iyo waxyaabahan in lagu barto marka hawshu way socotaa laakiin waa doqon ma garato annagu marka odhan mayno waxba lama qabto laakiin waxaan odhanaynaa wax waa la qabtaa haddeer waana la qaban doonaa laakiin sida bulshadu ay doonaysay weli ma aha